nimankan shacabka soomaaliyeed kamsumaha ah ama meel kastaas meel kastoo ayaga ay joogaan shacabka soomaaliyeed wuu ku dhibaataysan yahay dhib ayu dhib ayayna ku hayaan waxa loo abuurayna waaba dhibka shacabka wax kala maaha waxaa loo abuuray in shacabka lagu dhibaateeyo waan ka warqabnaa inay deegaanada dhibaataynayaan dadkii ay xoog lacag baad uga qaadanayaan isugu darayaan nin ay toban sano u diideen in ay dowlad ay macaawino gaarsiiso hay-ad ay macaawino gaarsiiso dadkii soomaaliyeed oo khayriga ay macaawino gaarsiiyaan baa haddana waxay ku qasbayaan in wiilashiisina uu qori u dhiibo lacag baad ahna ay ka qaataan bay ku qasbayaan ay ku dhibaataynayan marka dadka soomaaliyeed deegaanada ay gacanta ay ku hayaan kooxaha khawaariigta ah ku sugan waan dareemaynaa dhibka haaye waana la dareemaynaa xanuunka isaga ah insha allah abdina karim waxaan dee dariiska ay ciidamada u xeeran yihin oo mas-uuliyiinta u taagan yihin oo loo halgamaya nafta loo furayo waa in laga dulqaada hadduu ilahay idmo